ee marka ugu horeysa laakiin waxaan isugnay laba arrimood mar waxa weeye shir joogtan oo ahaan jiray oo amniga mar walba lagaga hadli jiray oo mar walba la isku dhiiri gelin jiray maadaama puntland ay hadda dagaal gashayna waxaan dadweynaha kusii dhiirinaynaa dagaalkii cadowga fayskiisii koowaad waa la jebiyey fayskiisa labaadna waa kuwa tuugada ah oo dadka ku dhex jira oo iyaguna maaragtay aan qofna u naxayno waxaan kuu sheegaa ka qaraabanaya ninka mutacalinka ninka wadaadka masaajidada ganacsatada ardayda inta maaragtay labeenta dadka ka qaraabanaya oo sixran weeye way kuwaan hadda rabnay inaanu degno maadaama kuwii hore oo qoryaha banaanka la soo aadaan banaanka soo dhigtay ciidamada puntland iyo dadweynaha reer puntland ay jiriyeen waxaan rabnaa marka dadweynaha reer puntland inay isku aragti ka qaataan waxaa horta marka ugu horeysa dadka marka qofku hawada kama soo dhaco oo qof hawada ka yihi ma jiro markuu firfirlayo guribuu ka soo toosaa hotel buu ka soo toosaa meel buu ka shaqeeyaa haddana intaasoo ka shaqeynaya ayuu mar walba wuxuu u joogaa meesha inuu taarget gareeyo dadka muhiimka ah waad la socotaano hadda allah u naxariistay ninkii la odhan jiray saciid cali yuusuf dagaalqabayaashaas ayaa saaka ku dilay gobolka mudug ninka dilay waxaa la cadaynaya inuu yahay nin wejigiisa uu garanaya dee isaga wainta allah u naxariistay laakiin kuwa ama guryaha ku shaxaada ama baabuurta u dhaqa ama hoteelada ka shaqeeyo kabujinka u keeni jiranaya dad bay ajab u yihiin marka dadkaas guryahayna ku nool yihiin waxaan rabnaa marka dadweynaha laba arrimood inaan uga degno horta cadowga xaggee joogaa cadowgu waa kan kuwa dayska waana kan kuu shaqeeya qofka qofka u shaqaynaya ama gaari ha uga ama hotel ha uga shaqeeya ama maqaaci ha uga shaqeeya ama restaurant ha uga shaqeeya horta marka ugu horeysa inay qofkaasu qof damaanad uu qofka ku qaato oo la yaqaan yaa damaanad ka ee inuusan qofka iska qaadan kow waa inuu yaha qofkaasu haddii uu falfuriyo qofku ama uu dhintana ciddii u shaqaynaya ama markaa la joogay waa inay soo sheegtaa qofka oo tiraada qofkaas anuu ii shaqayn jiray anuu hawshaa hayay meeshiina wuu ka baxay wuu ogaanayahay laakiin inuu isla aamuso moogta oo la aamuso ma aha qofkaas in lala aamuso wax dilay oo isqarxiyay ama dhintay ama dagaalkii adoo taala maqnaa taa dadweynaha ka codsanaya qodobka labaad waxa weeye ninkii arrintaa lagu qabto qof iska soo gacanta iska soo qabsado shaqa siiya ama gaari transportya iska saarsada oo aan iska hubin ama maxaan ku sheega guri ka kiraya uu la seexdo horena waan uga deg waa markii labaad aan uga degayno dadka dhegeysa ku shugay gurigaa waa lala wareegayaa meeradaa waa lala wareegayaa isaguna la dambiilu noqonaya waxa weeye qarshe iyo iyo waxay noqonayaan iyo free dadka horta reer puntland waxaan uga degaynaa taasaan uga degaynaa qof naftaada kusoo duulay eelkaa kusoo duulay degaankii kusoo duulay diintii iyo dadkii xasiloonadaeda kusoo duulay way qofkaas marka dadku waxaan rabaa inay wada noqdaan dad aleerti ah oo qofku qofka dariska la-ana uu ka warhayo gurigiisana uu ka warhayo gaarigiisana uu ka warhayo ma aha aniga wiilkayga haddii lasoo adeegsado inaana wiilkayga iyo gurigayga ka warayn maaha ma aha qofka aniga ii shaqeynaya gurigayga shaqeynaya inaana qof damaanad le usan hayn oo aan iska soo kaxaysto oo iraan kaana guriga iga shaqeyn maaha waa damaanad leeyahay marka ugu horeysa qofkaas gaariga qofka raacaya lambarkaa ku socotid iyo hadda meeshaa ka tegaysid yaa damaanad ka ah maxay dhibaato qofka u geysataa qof qofka k baawurka karaysa le soma intaas samayn kala heli karaa xaggee ku degaysaa qofkaa ku degaysid ishe hadduu isagu intaa ka hilmaamo contaroolku marayo hay-adaha amnigoo jooga xaq xilli qofka inay dejiyaan xaggee u socotaa yaa ku yaqaan xaggee ku degaysaa qofkaa ku degaysa telefonku sikee yahay adiga telefonkaaga sheeg saasaa adduunka lagu contaroolaa markaana waxaan rabnaa dadkayga dalkayagana inaan badbaadino qofna inaan dambi ka gallama rabno laakiin qof dulmiila ah oo dhibaato waxaana inaan ka shaqaynay oo toddobiya toddobiya labaatan sana ummadda soomaaliyeed dhiiggeeda xalaalaystay oo ummadda soomaaliyeed kumaalaya oo aan kala aqoon qofna aan aqoon waad la socotaaneed dhibaatooyinka ugu badan al-shabaab waxay ugeysataa dadka qaarna way duleysay oo torture bay gelisay oo qofka xorba maaha intaan xortaa inta ka hadhina waa dilayaa waxay rabaa inay dilaan intii maangaabka hayna way duleysay oo xornimadii bay ka qaaday bakdin bay kula joogaan hadda kuwa aanu soo qabanoo gacmaha taagay oo maxaan ku sheeg dagaalka lagu qabtay waad la socotaan hadda boqolka gaarayo xabsada inoo jooga ninkay dilayeen baa qabtay markuu gacmaha taagay isagoo ilaalinayo qof gacmaha taagay inaan la dilin iyaguna qof ashaadanayo o islaama bay rabeen inay dilaan le jannadii baa madaxiisa gashay waxaas marka qofka sugayaana waa qof aan waxba ogeyn oo isla maanta adiga hadduu ku dhaafo beri uusan dhaafay marka cadowga iyo dabka iyo biyaha labadaba waxaa la iska moosaa intaynan kusoo gaarin laakiin markay kusoo gaaraan ma iska moosi karaysid alternative iyo tale kalena malihi marka waxaan dadka kula talinayaa de ciidamada ha lala shaqeeyo dadku ha wada shaqeeyo xaafadaha gacanta ha la geliyo garashada hoteelada hotel qof seexan karo aan dukumiti lahayn ma jiro qofka seexiyo qof aan dukumiti lahayn ama damaano lahayn hotelkiisaa loo qabsanaya beri hadda dawladdan go-aan bay ka qaaday garaashka baa cidda soo gasha oo baabuurka qalabka lagaga xiro isagaa loo qabsanaya isagaana la wareegaya qofka qofka guriga seexiyey ama ka keliyey isagaa loo qabsanaya maxaa damaanadafaasa wey waa wax aad u iisiya oo dhibiya laamaha laga rabo marka inay ka shaqeeya waa laamaha dawladda degmadaa laga rabaa xaafadeeda inay koontalasho guryaha la kireynayo xafiis baa la rabaa degmada inay usamayso laga keliyayo cidda laga keliyeynayo meesha ka timi in la yaqaan baa la rabaa waa shaqadiisii waan dhib badan lahayn laakiin nin walba intuu shaqadiisii ka seexdo hadhow broblemka dhac in la isku lexleexma shaqooyinkana waa la kala leeyahay annaga waxa weeye laba wasaaradood baa nahay wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha nahay waa wada shaqaynaa laakiin ciddii shaqada ay lahay intii loo sheego fulin weysa ama qaban weysa waxaan u sheegaynaa inay shicilka dawladda banaynayso waxaan u sheegaynaa kuwa intii loo soo sheego dambiilayaasha iyagoo aadi waaya ama soo qaban waaya ama si sahlan kusii daaya iyagana iyagaa hata ka bacdi lagu qaadaya dambi lagu qaadayo waxaan ognahay kuwa intii loo sheegay u dhaqaaqi waayo xataa loo fahno oo qofkii markii dambiila loo soo sheego aan arrintaas samay marka waxa weeye canaantu ma aha inaanu cadowga keliya canaananayno annaga lafteeda waa is canaananayna annagaa u baahan inaana canaanto oo haddii aan qaldan nahay qaladka iyagana hutiso oo la yidhaahdo xafiiskiina shaqaatan bay lahayd waa qaban weydeen maxaa u qaban weydeen ina la yidhaahdo waa ku wada farxaynaa marka saxaafadda oo kale aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa sidaa ku shaqaysaan baan ognahay cid walba muwaadinana inay shaqaysaan aan oranna way dalkooda u shaqayso haddii aa wax su-aalaysan ama idinka jawaab طبعا فلان بقى انت كان دعاء سدان ولا فلان وكاله ان كسو يسن بدنين طبعا سورد ما جرتم يا وحبا اي كنت بقلي سو بس دون كي مشقين يا مي ارمان انت سنت ان ان لو تو ان مسك تقلي كان بلا ما ما اما انا ما كان دعاء حتى ان الله يريو ولا لو تو
سلام الصوال ويقول مهما ان كل كسب هي كما حدث وهو كخلطة بكرامة وشغل قفك لغرب وبيحواي كلام سبب جراوه laakiin puntland sibtoonkeeda iyo ciidamadeeda iyo dadweynaheed waxaa mahadsanayaan ee waana dadaalayaan toddobiyo labaatan kana sanana iyaga is soo wadin waxaa isku soo wadana waxay ahayd midnimo iyo iyagoo isku tashada maaha caalamku inuu wax xoog la siiyo maaha caalamku inuu amnigooda kala shaqeeyo oo dhaqaalaban ku bixiyo ama tababara badan ku bixiyo ama wax badan u qabto laakiin toddobiyo labaatan sanaa soomaaliya burbursanay waad garan kartaan puntlandta dagaal soo wajahday ilaa idinka ma haystaan meel dagaal puntland intii la isugu yimi laga gulaysta ma garan karaysaan soomaaliya inta kale waad la socotaan labaatan kun soddon kula ciidama aan soona jooga magacii soomaaliya ay haystaan waa garan karnaa hadalba wax ka dhacaya laakiin waxaad ogaan kartaa puntland inay dadaalayso dhinac walba ka dadaalayso markii laga yimaado wasiir fariimaha dirtay iyo dabcan digniinaha dadka u jeedisay maxaa kale oo qorshaha dawladdu ay kaga hortegaysaa arrimahan dabcan qaraxyadahan oo kale iyo adeer dawladdu qorshay ka leedahay haddana waxaan anagu aanu sheegayno waa fariintii dawladda weeye waanana aan wakiilkanahay weye aan dadweynaha u sheegayno oo hadhow qofkii frintaa gaarsiiman in lagu fariyo loo baahan
halna waxaa faruqaadka goynaha oo kale arrinkan maadaama shabaab ay sheegtay in qaraxan ay geysteen kuwo kalena ay maagin yihiin bal doorka dowladdiina iyo shacabka frinta gaarsiinsa dadweynaha waxaan gaarsiinayaa al-shabaab waa cadow cadow argagixisa ah marka cadowga argagixisada ah dadku waa inuu la wada dagaalamo cid walbana waa inay la dagaalamo dawladduna aragti bay ka leedahay waxaas iyo taarget bay ka leedahay ee waxaan soo bandhignayna waa jira waxaanan dadka usoo bandhigayna waa jira dawladdu ay siyaasad ka leedahay sidaeedinaduna ku difaacida ugu dambeyn sababta ay kaleeyihin arrintan waxay tahay maadaama dadka ay ilaaliyeen kuwo kalena ay xijibeen sababta ay kaleedahay ku celi sababta sababta ay kaleeyihin arrintan
wala ma al-shabaab qaxyada waxay ka leeyihin ma hadda anuu kuu sheegaya su'aal la socota waxay ka leeyihin
qaraxyada